سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الندب من رأى, من رأى, من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها kallay nikaax baan bilowgiisii xalay soo yar bilownay waxaana inoogu sugnaaynu xalay casharkii dee kaba mid ahaa ama uguba riwaayaad badnaa xadiidkii ibnu mascuud rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadka dhalinyarada uu ku booriyey inay guursadaan haddii ay awooddaa leeyihiin waxaana rasuulka ilaahay xadiidka inoogu sheegay laba faa'iido oo waaweyn oo dee fawaa'idda guurku uu leeyahay kaba mid ah walow intaa aanay ku dhammayn fawaa'iddii guurku uu lahaayo intaa ka badan tahay laakiin xadiidka wixii noogu sugnaa macnaha guurka uu ruuxu guursado wuxuu keenayaa xadiidka sidii ugu sugnaa ama inoogu sugnayd ruuxii dee isagoo xaas yeeshay inaanay isha isu ay laabanto ay ka laabanto dadka ama dumarka ajnabiyaadka ah waa mid arrinta labaadna wuxuu ilaalin ama iyo xifdi u yahay farjigii oo dee ruuxii isagu xaas yeeshay zine kuma dhacayo oo dee waa kanoo meel uu shahwadiisii ku tuulaya labadaa faa'iide ayaynu soo aragnay baabkan muslimka daba keenay baabkaa horeno kolley waa dee munaasabo weyn baabay tahay oo bal xataa waa ruuxii in arrintan aynu soo aragnay inahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarji oo ayay iyada ti unbay imaka tatimo uu noqonaya ama irshaad ruuxii xataa xaas lahaa dayqane bashar weeye waxyaala ay kuba soo dhacaanoo wax kaloo soo jiitay uu arko wax keliyun bay wada leeyihiine si waxaasi naftiisa ay ugaba tagto inuu haweenaydiisii laba kulmo si waxaasi ay u suusho bal marka oo waa arrintii aynu soo marnay axsanu lilfarji iyo aqadu lilbasar ayuun bay waa munaasabo ama aada iyo aada u muhimo oo xadiidkani kii hore u ama baabku kii hore u munaasib yahay tarjamada nawowi uu dhigtayna waxa weeye baabu nadi man bal shaksi u sunayntiisa loo sunaynayo loogu yeedhayo lagu dhiirinayo ra-a arkay imra'atan haweeney fa waqacat fii nafsihi naftiisa ay ku dhacdo dee adugu ishiisii baaba ku dhacday waxbaa dee markaa isagii ama ay kuba kicisay taasi oo naftiisii bay ku dhacdo way cashabgelisay taas yeedhiddii loogu yeedhayay loo sunaynayay ilaa an yaأtiya imra'atahu aw jaariyatahu inuu haweenadiisii u tago ama jaariyadiisii waktigay jirtay wayo fayuwaaqicahaa uu la kulmo jimaaco waayo fay sida lafdi ibnu xibbaana faina aladii macaha mitl ladii macana waa dee waxaan iyadu tani leedahay tanna way leedahay markaa naftiisa wixii soo galay ay dhici kar layd hadday kusii weynaato wax kala gaadhsiin lahayd intaasay kagaba suuleysaa xadaثna cmr بن عaliي qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna هisham بn abi cabdاللahi عan abi زubayr عan jaabiri ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم raأى امrأaة bal sanadka kolley dee dhammaan kuma wada joogsanayno dadkuna imaka waa dad aynu soo wada maray uun hishaamkan sanadka inoogu sugan horta cabdالأعlى cabdالأعlى iبn cabdالأعlى sami weeye horeynuu soo aragnay amrina waa imaam shahiiro macruuf oo xaafid ahaa alfallaas adigu laqabkaa ama nisbada aada uguba shuhuroobay camr bnu cali oo kolley weliba sagaal sheekho raggan kutubta lixdaadi ay la wada kulmeen waxay toos iyo mubaashara ahaan kaga wariyeen iyo waasida la-aan kaba mid ah waana nin xaafid ah oo isagu dee martabadaasaaba kuba sugan yahay oo wataa isna kitaabku kusoo horeeyey bal habeen kalena waa laga yaabaa inaan ku laabano sagaalku si aan u dabdin karno u xafidi karno kay inta ay yihiinba nadmiyo culimada qaarkood ay nadmiyeen sagaalkoy dee laba bayd isku raaciyeenna waabay jirtaan hishaamkan ibn abi cabdillaahi in badan waxaan soo arki jirnay hishaamu dastawaa'i imaka hishaam ibnu cabdillaahi baa ibnu abi cabdillaahi baa inoogu sugano waa imaamkii hishaamu dastawaa'i la odhanayey oo meel adastawa malaa dharkeedii waxa uu iibin jiray iyo taas loo nisbeeyey meesha muu degi jirin isagu kunyada aabbihii weeye ee magaca aabbihii waxay soo naqlineen in sambar la yidhaaho waa nin atbaacu taabiciintii ka mida waxaa xadiidka isu keen raacsan abu zubayr can jaabir abu zubayrna horaynu magaciisa usoo ogaano moxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaa kunyadiisan buu ku shuroobo oo ninkaa taabiciga saxaabigaa kaba warinaya laakiin kollay kalaam baa ku sugan arrintiisa xagga riwaayaadkiisa qaarkood oo ugaba yimaado xag tadliis tadliis waxay ka dhigantay kolkol ruuxan shaksi dee wixii ciddii wax ka maqlay meesha ay kaba baxdo oo kolkol ruuxa waxaanu isagu toos ugaba maqlin laakiin cid kale ay udhexaysay cid ay udhexaysay intuu iskaba daayo ruuxa dee waa sidada uu kaga warinayay uu wixii uuba tiiriyo waa tadliiskii khaasatan tadliiska tadliisulisnaad oo kale horena waxaan filay kitaabka intaynu soo wadnay kitaabkana aad buu ugu badan yahay riwaayaadkiisu ay kuba badan yihiin waa xoogaa horena tirada aan usoo sheegnaye bal kalaam kuba sugan axaadiisan uu jaabir kaba warinayo markan uu cancaneeyo can jaabirin yidhaaha iyo kalaam ku sugan baa inoo horeeyey iyo iyadoo bal markuu lays ibnu sacad ka warinayo la yidhaha tadliiskiisii aamin baa lagaba yahay laakiin marka kale oo kale san suuradan inoo taala laysna kaba ma warinaye wax ay bal matalan dee kollay hadal imanayo haddaan meel kale samaac looga helin laakiin bal waxaa jiroon caawa ku gaabsanaya un muslim waa soo saaray xadiidkiina waa saxiix yeelay isaga agtiisiibuu kuba saxiix yeelay marka dee waxaana weeye waa imaamka axaadiistii koobnayd ee lagu naqdiyey mooye inta kalena saas ay tahay ummadduna ay kitaabka qabuul kulaba kulantayoo bal caawa intan odhan doonay lakiin insha allahu tacaala bal kalaamkaa hore si loo yar ogaado insha allahu tacaala waqti kale ayaan yar eegi doonaa riwaayaadkiisi dib ugu laami doonaa arrinta lays iyo waxyaalo dahabi baa hadal siyarka ku leh oo uu leeyahay axaadiisi baa jirta uu cancaneeyo saxiixa muslim kuba suganoo dee bal matalan fi nafsi minha shay bal cibaaro saasaa dhacday insha allahu tacala waana wixii noo wada horreeyey umuuraha waan wada bastiye laakiin waan kuba laami doonaaye se xadiidku imaka dee si inoo yaallo waatan inagamana hadhayo insha allahu tacaala abu zubayr can jaabir iyo riwaayaadkiisaasi way nala socon doonaan kitaabka inta ka harhsan wuxuu yihi jaabir ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam ra'a imra'atan rasuulka ilaahay baa haweenay arkay faata imra'atahu haweenaydiisii zaynaba zaynab ahayd buu u yimi waa zaynab bintu jaxsh walxaal hiya tamcasu ay megdinayso ay ka shaqaynayso weeye macsina waxaa la yidhaha waa dalki ama wax marka gacanta lagu xejiya dee gacantii la marmarinayo manii'atan laha waa harag ay lahayd macnaa haweenay dee sanco taqaanee bay ahaydba sancadeeda waxaa kaba mid ahaa hargahan marka neefka dee haraggii lagaba saaro gortii iyo hirib wixii ku hadhay iyo wixii buu wataayo haddii saa lagu daayo waaba uraya marka waa la megdin jiray oo dee waatan aan aragnay masallayaasheenii innaga waktiyo dee culimmadu ay isdan jireen iyo dadka kaleba sijaayadda u ahaay oo kale iyo idiintii wixii balimaaski iyo waxyaalahaas marka wixii adigu ku keenayay inuu wixii uro laga suuliyo oo kale taasba marka macsigu waa taasay mani aduna waxa ay tahay haragga marka ugu horreeya intaanu heerka dambe gaadhin ee adiim lagu magacaabaye dee hagaag loo hagaajiyey ee loo magdiyey aanu gaadhine marka hore u bilowga yahay waxaana dabqigana lagu samaynayo ayaa mani-a laga cabiraa ama magaciisu luqada carbeedye bacda luqawiyin ba waxay soo naqliyaan in markuu heerkaa dhaafo welina aanu taam noqonna afiiq la odhanayo ufuq lagu jamciyo ugu dambeynna waa kan adiim la odhanayo waa markaa dee sidii masallayaashii ama haragga wixii oo dhan dee la nadiifiyey ee isagii la magdiyey si fiican loo hagaajiyey markuu heerkaa dambe gaadho adiim la odhanayo haddaba markaa gacantay ku haysay weye harag baa ugu jiray meeshii madbaqadii way ka shaqaynaysay gacantay kula jirtay oo macsiguna waa dalki gacantii oo wixii la marmariyo dee wixii kale ee geed ahaayee yar kulaylka lahaayee waxaan ka goynayey ayaa lagu samaynayo taas haddaba tamcasu manii'atan laha faqada xaajatahu xaajadiisii buu gutay uma kharaja ilaa asxaabi asxaabtiisii buu kuba soo baxay oo uu soo baxay faqaala wuxuu yidhi ina almar'ata haweenaydu tuqbilu way soo qaabilaysaa waa markaa iyo ruuxii dee ka hor timaada fi suurati shaydaanin shaydaan suuradii oo ujeeddadu shaydaanku xumaan iyo shar buu dadka ku waswaasiyaa ugu yeedhaa oo taasoo waa kan xumaantii u qurxinaya dee iyadna jaanibkaas bay kaba shabahaysaayo araggan dee had iyo goor ilaah baa dadkii kuba abuuray ama raggii kuba abuuray xaggii dumar inay u iishaan oo kale markaas waa tan dee waxaan dee bal matalan haddaba araggeeda nafteedii baa wuxuu leeyahay suuro shaydaan oo ruuxii ee aan ilaahay subxaana watacaala kaba badbaadin ruux isagu isxakamaynayo ishiisa laabaya aan noqon waxay ugu yeedhaysaa dee bal matalan waxaa ama dee shar iyobay suuradan araggan la kulankani uguba yeedhaya oo markaa taas weeye watudbiru fii suurati shaydaan dee waanay daba jeedinaysaa oo markaa ay siiba socoto jeedisa suuro shaydaan oo ee ruuxii bal markaa isagu taa kuba fidnoobay ama waxaasi ay kaba dhacayeen waa kan isha lasii raacaye dharkeedii iyo shakligeedii iyo socodkeedii iyo sijeedkeedaasna kolkol fidno uu kuba noqonayo ushii uu lasii raaco kusii raaxaysu sii macaansadaba oo halkaa ay wax kaba imanayaan oo macnaa jaanibkaasna shaydaanka xaalkiisii ahaa inuu dadka xumaan ugu yeedho u qurxiyo uguba yeedho ayay jaanibkaasna markaa kaba shabahaysaa oo dee markaa maaha uun in dharkeedii mandarkeedii sii jeedkeedii iyo soo jeedkeediiba ruuxii kuba fidnoobaya aan isdhowrinan ishiisa laabin ayaa ah wax ku dhiirinaya xumaan kuba dhiirinaya ama wax kale qalbigiisii ku ridaya ama kicinayaba dareenkiisii kicinaya taaba wey faidaa absara hadduu arkay axadukum axadkiin imra'atan haweeney waa hadduu arko uno macnaa se riwaayada dambe inoo sii caddayn doonto faacjabathu waqacad fii nafsi weyn hadduu arko unoo wax meeshaa kaba dhashay jirin ishiisii laabo waxba aan darin kaci aanu jirin iyada tan lama odhanaye laftiga dambe inoo caddaynaya riwaayada dambe bal matalan ay cajab geliso naftiisi ay kuba dhacdo falyaati ahlahu waa dee qabdigii basarkii iyo ixsaankii farjigii waxaan baas waxa dee ruuxii xaaslahaaba wey ehelkiisii ha u tago wixii markaa jiray galay qalbigiisii ama naftiisii kuba dhacay halkaasuu kaga tegayaayo muxuu yihi rasuulku fa ina dalika waa la kulanka ehelkiisa uu la kulmay yaruddu wuxuu celinayaa meesha ka saarayaa maa fii nafsihi naftiisa wixii kuba sugnaa waayo xataa hadday shakli ahaan iyo suuro ahaan iyo mandarka sare ku kala duwan yihiin maqsuudka dambe iyo waxa dambe wax keliyun bay wada leeyihiin oo qarad keliya un baaba lagu wada gutaa saa daraaddeed wixii naftiisa ku sugnaa arrinkaas ayaa baabiinaya oo suurinaya xadiidka weli duruq buu leeyahay xdثna زهير بن حرب قال xdثna عبدالصمد بن عبدالوارث قال xdثna حرب بن أبي العاaلية قال xdثna أبو الزبير عن جابر بن عبد الله xadيiثku waa xadيiثkii jابر أبو زبيرna sddexa dريqba waa ku sugan yahay dريqii hore هiشhام بن عبداللahi baa kabo بن أبي عبداللahi هiشhام الدسawاي baa warinayay maantana nin kala yimi halkii oo حرب بن أبي العاaلية dريqa labaad xarb ibn abilcaaliyana kollay kunyadiisa abu mucaad baa la yidhaha waa nin reer basro ah saa hishaamba reer basro uu ahaa magaca abihii waxay yidhaaheen waa la yidhi adigu dee waxa imaka aan jasminayna maaha sidoo xaafidba qiila ayuu kaba cabire abihii mihraan waayo abulcaaliya waa kunyo marka abihii mihraan waa la yidhi magaciisaaba ahaa xaafid ibn xajar wuxuu kaba cabiraa ninkan saduuqun yahay min asaabica waa cibaaradiisii ujeedadu waa nin runbadano ah laakiin akhda iyo aqlaad marka uu axaadiisi warinayo ama xifdigiisa kaba warinaya ay ka dhacdo awqaadda qaarkeed qolada toddobaad ee ruwaadana ka mid weeye toddobaad wuxuu uga jeedaa nimankii atbaacu taabiciintii waa qoladii ugu weyneyd ee asxaabtii bal matalan dee taabiciintii la kulantay iyagoo asxaab soomay gaadhin laakiin kuwoodii ugu waaweynaa ayuu kaba mid yahay bal xaafidtaha kaba cabiro oo dee ninkaasi markaa nin saxiix ama xadiidkiisu صaxiix ma noqonayo sifadaa lagu sifeeyey dabdigiisi lama soo qaadin saduuq waa cadaaliya bay tilmaamaysaa kol xataa haddii dabdigii la yidhi awhaam buu leeyahay dabdi meeshii adagi ma jiro weeye rijaashii صaxiixa ma noqonayo laakiin waxaa jira qolooyin isaga tawsiiqiyey baa jira kollay ibnu maciin qowlkiisuna waa iskhilaafay waxa ay tahay un ishkaal ma jiro muxuu muslim nin saase xadiidkugaba wariye muslim horta iyo nasaa-i unbuu kutubtan lixdaa kaga sugan yahay kitaab kale kuma sugnaa muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid labaad kuma laha horena umaynaan soo arag dibna uma dambeeyo nasaa-ina isna waa xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiidkuna waa mutaabaco sanadkiisii hore waa kaas kani waa mutaabaco waayo hishaam ibnu cabdillaahi ayaa oo xaafid ah imaama ayaa halkiisa ku jiray marka waa raaciduno yuktafaru fi mutaabacati ma laa yuktafaru fi gayrihaba weeyaano waxan waa ixtimaal meelihii laga warin jiray weeye dadka caynkaasa xataa saxiixaba dhaceno waa axaadiistii mutaabacaadka ahayd oo dariiqii baa mutaabacayna dariiqii horaan haysanaayo xadaثna abu الزubayr can jaabir bn cabd الlahi an الnabiya slى الlahu عalيه waslم ra'a imra'ata fadakara bmili wuxuu sheegay xarb bn abi اlcaaliya xadiidkii aynu soo maray lafdigiisee uu lahaa hishaam abu zubayr ka warinaya mid laba mid ah kayra lakin anahu qaala wuxuu yihi faata imra'atahu zaynaba wahiya tamcasu mani'ata horta intaasuu yihi oo faata imra'ata wahiya tamcasu mani'atan lahaa markaa lahaadii iyo lamay soconi intaa waa yidhi horta walam yadkur tudbiru fii suuri suurati shaydaan lafdiga hore tuqbilu fii suurati shaydaan way inoogu sugnaydee laakiin jumlada dambe kumay sugnayn riwaayada xarb dariiq kalaa inoo soo socdo waa kan waxadaanii salamatu bnu shabiibin qaala xadaana alxasan bnu acyana kolley waa mina hore usoo maray laakiin dee kolley saa ruwaad malaa laguma xafido laguma dabdiye ninkan horena saan usoo sheegnay acyankani waa awowgiiyo aabbihi ma xasan bn moxamed ibnu acyan baa la yidhaha min hiqaab xadaثna macqil can abi الزubayr qala qala jaabiru samictu الnabiya slى الlahu عalayه waslama yaqulu إida axadukum acjabathu lmaratu bal axadka idinka idinka mida hadday haweeney ishiisu ay ku dhacday ay cajabgeliso oo qalbigiisi ay waxgalaan fawaqacat fii qalbi qalbigiisi ay ku dhacdo falyaxmida ilى imra'ati waa khaadir wixii hadduu dee halkaa kasii wado unbaa meeshii ismikumayn waxyaale waa wax basharna dabiicadii bay taasi tahaye laakiin maxaa waxaa ka baabiinaya falyacmid ilaa imra'ati haweenaydiisii ha u qasto oo falyuwaaqica ha u tago faina dalika la kulankaa haweenaydiisii la kulmayna wixii khalaas way suulayaan oo bal masalan ayaa yaruddu celinaya maa fii nafsi naftiisa waxay kuma sugnaan bal in kolley xadiidka intiisa hore waaban soo sharaxnay ama khaasatan tuqbilu iyo tudbiru macnihiisu wuxuu yahay arrintan imika rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sameeyeyna waa irshaad uu inaga dee dadkii markaa joogiyey intii ka dambeysayba ummaddii kuba hanuuninayo oo u caddaynayo waxay habboontahay in la sameeyo waa taas marka ficilkiisiina waa inagu baray qowlkiisiina waa inagu baray oo qowlkiisu waa tan ficilkaa uu la yimidna bayaankan iyo irshaadkan unbay kaba mid ahayd bal hadday taasi ku timaado wixii ay arrinkaa ku daweynayeen ee dawo u noqonayay kaga markaa fitnadii iyo dhibtiina kaga badbaadayeen bal taas bay ahaydba qurdubiga wuxuu yidhaahaa hadalkaa hore hadalkiina wy walaa yudanu birasuuli llahi salى اllahu عalيه wasalam lama facala dalika maylu nafsin aw galabatu shawa xashaaw can dalik وإنما فعل ذلك ليصن وليقتدى به وليحتم من نفسه ما يتوقع وقوعه oo rasuulkii ilaahay dee looga malaynayo markuu waxaa laba yimi in dee mayl nafsi naftiisao waxaan uba iilatay iyo umuurahaasi ay kuba dhaceen ama shahwa kaba qaalib noqotaye arrinku wuxuu ahaa si uu dadka ugu jideeyo si hadday taasoo kale way ku imanaysaa ay kuba dhacdo ay bal masalan wixii arrinkaas dawo u noqonaya u laba yimaadaan si loogu daydo oo dee ay u dhacdo markaa wixii ay dhici kari layd in ay meesha kaba yimaadaan ay kaba dhacaan wixii hor joogsanayay o goynayay si ummaddii uba baro taas bay ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh tan uu imika umuurahan uu laba yimi arrin kaloo halkan imaam nawi ishaarayaana xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa buu leeyahay dee kal haddii xataa aragii waa taa tuqbilu fi suurati shaydaan wa tudbiru fi suurati shaydaan taas araggaa naftiisa weliba faj'o u dhacayo waxyaala ay kaba iman karaan de haddii aanay daruura jirin ikhtilaadkii dee rag iyo dumar ay isdhex gelayeen oo kale iyo bal umuuraha caynkaasa dee waa waxaan shareecadu waxay u diidayba umuurahana kaba imanaya iyo dee inay si aanay taasi uba dhicinba maha wejigeedii iyo dher jirhkeedii inuba eego ee xataa dharkeedii ay xamayd iyo umuuraha caynkaasaya inay isha uu laba sii raacayna ruuxii u habboontay inuu ishiisi kaba laabo gees kalena waa ta iyaga dumarka looguma yeedhay in ay markaa ay baxayaan inaanay cadar marsan inaanay dhar bilic lahoo dee aada markaasoo dharkii lagu xaragoonayay dabadii aanay uba qaadan waa umuuro dee iyaduna kolley fitan iyo waxyaale ay kaba imanayaanoo waa guud ahaan si waxaan loogaba badbaado ayaa waxyaalaha laynoo jideeyey guud ahaani ay tahay baabu نikaxi الmutcati wa bayaani anahu ubiixa ثuma nusikha ثuma ubiixa ثuma nusikh wاstaqara taxriimuhu ilىa ywmi الqiyaamati baabu bayaani nikaaxi اlmutcati bal mutcada guurkeeda ama nikaaxa nikaaxulmutca la yidhaha waxa uu yahay caddayntii buu baabkiisii yahay waa adigu kollay nikaaxaan sharcan jidaysnayn aan bannaanayn asal ahaanna aan guur ahayn ee berye qaarkoodna dee rukso safaradii oo kale ay jireen wax maanta dee nimanka raafidada un mooye cid kaloo qowlka qabtaana aanay jirinoo de haddii xataa dadka qaarkood waxyaale laga soo naqliyeyna waxa shareecadeena raadkula maha waxaanay meer shardiga idhahaan inuu ruux haween idin kula heshiiya inay maalma isqabaan oo dee intaa uu meel joogo la kala tago markaa dambe oo kale haday muddadii dhamaato la kala tegayo taas bay mutcadu tahay bal kaas haddaba caddayntii iyo wa bayaani anahu ubiixa uma nusikh dee waqti daruura ay timi oo baahi timi oo ghazwo iyo safaro laguma maqnaa dumarkii lagaba dheeraa in la baneeyey dabeedna la nasakhay uma ubiixa iyadoo daruuro kale iyo baahi kale ay timi bal haddii tan la isku raaco weeye oo laba goor naskigu inuu dhacay waana say dee kollay axaadiisa qaarkood malaa jamcinteedu keenaysa aimana ay kuba tageen in la baneeyo haddana la nasakhay laakiin maxaa dhacay markii la nasakhay dabadeed xayaatadii rasuulkii ilaahay maalintii fatxu maka wastaqara uu sugnaaday taxriimuhu taxriimu nikaaxi اlmutca ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha oo taxriim muabadan markaa rasuulka ilaahay xarimay can waxyin baanu kuba xarimay oo sina markaa aanu banaanaynayn nikaaxna aanu noqonahayn bal taas buu caddayntii yahay kalam dheer oo ayaa imaam nawowi halkan qolooyinkiina sharaxa haysta in kolley inan umuuro ka soo qaada mooye ma dhammaynaya laakiin sharaxa ayaan yar dhex gelin doonaa markaan axaadiisa waxoogaa soconno kalaamka guud ahaan qayb mooyaane waxaa la qaadiciyaad oo isagu masalade raggii kitaabkeena sharxayna uu ugaba horreeyey ahaa imaam nawowina bal kalaamkiisii markuu soo talkhiisiyey ayuu wixii bal matalan meelo qaarkood uu lahaa malaha waa laga roon yahay ayuu si uu isagu arkayay inay raajaxa tahe ka duwanayd sidaa qaadiciyaad yidhi ayuu soo naqliyey marka bal wixii inaga khuseeya ama muhima ayaan kaba soo qaadan doonaaye laakiin horta abwaabtan ama ad axaadiista qaarkood baan yar ama waxa weeyaan yar horta horreysiinaya kolleyna waa xadiid soo noq noqon doonta weliba xadiidka sabrat bnu macbad oo kale duruq badan buu yeelan doonaayo weliba haddaan ka gaadhsiin karo duruqdiisaa badan uu leeyahay qaybna baabka way ka hadhi doontaa haddii ala idhaha casharka caawa saa daraaddeed kalaamka badhna dee waan iskaba reeban doonaayo horta bal axaadiisaan laqabadeeda ku horeynaya xadaثna mحamed بn cabd لlahi bn numayri اlhamdaniyu qaala xadaثna abi wwakiicu wbnu bshrin can ismaaciila عن qays qال أنه qال سمعت cبداللahi يقuل bal kale habeenada hore dee bal imika sheekh محamed بن cabdاللahi بن نmayr buu inoo sheegay waa sheekiisii san waa yidhaahaa waa kan macaaniisba israaciyey in badanna waan soo aragnay iبnu نmayr inuu kuba gaabsado isagoo awogii uba tiiriyey wuxuu haddaba محamed بن cabdاللahi بن نmayr ka warinaya xadiidka saddex sheekh di waa aabihii cabdاللahi بن نmayr midna waa wakiic ibn اjaraax waa imaamkaa xalayna casharka inoogu sugnaa midna waa ibnu bishrin bayaan ibnu bishir saddexdooduna waxay ka wada warinayaan ismaaciil ismaaciilkuna waa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi ninkaas weeye taabiciga isaguna ahaa oo adug qolooyinka kolley taabiciintii dee kolley kuwoodii dhexe kuwii ka dambeeyeen ama waa laga dambeeye laakiin kuwoodii yaryaraw baan kuba tirinaynaa horeynu isna uba soo aragnay ismaaciilna wuxuu ka warinayaa qays qayskana qays ibn abi xaazim taabici la idhaah weeye waa nin mukhadrama waayo rasuulka ilaahay lamuu kulmin salawaat ullahi wasalaamu caleyh lakiin nin jiray buu ahaa waqtigaas abibakar baabu waqtigiisiiyo xataa madiine soo gaadhay abubakara rasuulka ilaahay laba sanood iyo bilo yar unbuu kaba dambeeyey marka waa nin weyn oo dee waqtigaa hadduu islaam aha horteedna uu islaamay laakiin rasuulka ilaahay baanu laba kulmin arrin kalena taabicigani uu leeyahay horena waan isoo sheegnay waan isku celinaynaa un bal si loo dabdiyo dee cilmiga rijaashuna kolley waa qeyb muhima oo dee markaasuun oo inta badan wayda inaan inagu ihtimaaminba laakiin waa dee faa'iido badanna waa leeyahay qays ibn abi xaasim arrinta uu leeyahay waxay tahay taabiciinta ayaa xagga marka la eego magac taabici haddaan eegniyo inay saxaabigii la kulmeen dabaqo keliyay noqonayaan kii ugu weynaaya kii ugu yaraa dee waa taabici un mid kastaa saxaabi arag mid in badan arkay iyo mid midh ka arkayba halka haddaan ka eegno waa dabaqo keliya laakiin markaan eegno siay u kala waaweynaayeen ay u kala horreeyeen ee dee marka la eego mashaayikhdii ay la kulmeen ee saxaabada ahaa ay jaanibkaa u kala badsadeen dabaqaad badan bay u qaybiyaan culimada qaarkoodna sida xaakim iyo shan iyo toban dabaqay taabiciinta ka dhigaan taabiciinta shan iyo toban dabaqo waxaasoo dhamina waa xaggii idraagga iyo siay u kala waaweynaayeen uun bal markaa shan iyo tobankaa dabaqo waxay dabaqada koobaad ka dhigaan ciddii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulantay oo haddii ninkii taabiciga ahaayee tobankii jannada loogu bishaareeyey la wada kulmay waxay leeyihiin waa dabaqada koobaad marka xaakim oo kale oo dadkii taqsiimkan lahaa ama dee ahaaba isagu taqsiimkan raggii ugu horreeyey ahaa wuxuu rag badan buu tiriyaayo saciid ibnu lmusayibkii iyo ayaa xalay inooguba jiray ay kaba mid yihiin ninkan iyo ama dad waxooga ayuu tiriyaa uu idhaahaa waa dabaqada koobaadoo tobankii jannada loogu bishaareeyeyba waa wada arkeen laakiin a'imadii markay raggaa eegeen waxay dee ay yidhaahaan tobankii buu la wada kulmay ninkanaa jira marka waxay noqonaysaa dabaqada koobaad waa ninkan un qasim ibn abi xazim inta kale mid dee barhkood adigu aan sad saciid oo kale abubakar muu la kulmin bal cumar xa waktigiisii buu dhashay oo waxaa la arkaa inuu dee ma maqlay isagoo mimbar ku taagan mooye si kale wax kale walow aqoon badan uu lahaa qadaayihiisii bal marka waxaan leenahay qays ibn abi xazim waa dabaqada koobaad ee taabiciinta waana keligii way saasyo dee alfiyadiisa kuba yidhaaho wataabicuuna dabaqat cashara min bacdi hamsati awalhm du lcashara markaasu yidhah wadaka qaysun maa lahu nadiru wacudda cinda xaakimin kasiir way waa kaasi waa qayso maa lahu nadir nadir taabiciinta kuma laha waa keligii ninkaasa dabaqada koowaad bal marka waxaan leenahay qays ibn abi xaazim waa ninkaas ismaaciil ibn abi khaalid iyo waa isla reer dhammaan ba waa niman reer axmed sajariir ibn cabdillahi qoyskoodii wey qaala wuxuu yihi qays samictu waxaan maqlay cabdاllahi cabdullahi ibn mascuud qaal xaal uu ku qowlayo kuna waxaanu ahayn naqzu kuwa duula maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan duulimo u raacaynay laysa lana iyadoonay nooba sugnaanin oo xaalaanay noo sugnaanin sown iyagoo wax dumaroo nala socda oona raaciy aanay jirin dee kolkolna mudday maqnaanayeen sa dee fanxumakaba muddo laba biloodoo iyo siyaado ay maqnaayeen ay ka maqnaayeen bilaaddii iyo dumarkoodii faqulnaa rasuulka ilaahay waxaanu kuba nidhi de markii jaanibkaasna ay de ama shahwadi nagaba qaalib noqotiyo taas alaa nastaksi si aan hamigan iyo fikirka ba noogaba baxo miyaanaan isdhufaanayn noo fasax inaan isdhufaano si waxaasba aanaan uguma fikirin fanahaana can dalika rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh arrinkaa wuu noo diiday waanu naga nahiyay dee nahyiguna waa litaxriim ibnu aadam hadday tahayna sina uma banaano si aynu soo marnay oo dee waa abuurkii ilaahooba la bedelayo iyo dhib bal markaa rasuulkii ilaahay uu noo diiday uma rakhasa lana laakiin wuxuu noo ruqseeyey an nankixa inaan guursano almar'ata haweenayda bisawbi maro ad waa wixii lagu kala raali noqdo hadda waa dee rukso markii dambena la nasakhay la xarimay ee waa markii hore say ahayd iyo safaradii bisawbna shardi maaha oo dee wax kalaaba inoo soo socdee waa wixii lagu kala raali noqdo oo ay maradii kaba mid tahay ilaa ajalin ilaa muddo dee iyagu guur ugama jeedaan oo safarna way kuba maqan yihiin guryahoodii bay kuba laamayaan ilaa muddo uma qara'a cabdullaahi cabdullahi ibnu mascuud baa wuxuu aqriyey ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu dayibaati ma axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin dadkii mu'miniinta ahaayow iimaanka dee laga helayow ya ayuha aladiina aamanuu si axad asaxaaba uu yihi kol haddaad maqasho ilaahow ya ayuha aladiina aamanuu le hagaag bal dhegahaaga ugu fur waayo ama amar unbaa ka dambeeya ama nahyi unbaa ka dambeeya wax la ysfarayo ama la isku dhiiriya ama wax la isu diidayo dee kolley meelahay qur-aanka kuba timo siddeetan meelood kaba badan laa tuxarimu ha xarimina dayibaati ma kii dayibaadkii ama wixiisa fiican axala allahu lakum ilaahay idiin baneeyey walaa tactaduu hana xadgudbina ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba bal in ibnu mascuud waktigani isaga laga warinaya rasuulka ilaahay dabadii weeye waana taa cunwaanka aan kuba soo sheegnay in la nasakhay taxriim mu'abada axaadiisna way noo iman doontaa daahirka istidlaalkan ibnu mascuudna waxaad moodaa dee si wuxuu sa ibnu cabaas bay noogaba dambaysa isaga naskigaasi inaanu gaadhin ee wax la qariibsadana maha ruuxdi iyagoo min kibaari culamaa saxaaba ah inay waxyaalo cilmiga ay kaba qarsoonaadaan sida naasikhan oo kale oo dadka iyaga aan mansiladooda iyo maqaamkooda lahayna ay ka warhayaan taasi waxa xajba waa ti aynu waxyaalo xaggii mutcada xajkiiya kuma soo marnay bal markaa taasi wax mustaqraba mahe laakiin daahirka istidlaalkiisu waa isagoo leh waaba ama dee xalaal leh taas baa daahirka istidlaalkiisuy laakiin laba arrimood bu ibn اlqayim soo naqliya aayaddan xagga istidlaalkiisa inay dee ixtimaal laba ixtimaal mid weeyaane inuu aayadda inteeda hore daliishanayo oo uu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu dayibaati ma axala allahu lakum oo macnuhu waa xalaal oo dee wix ilaahay idiin baneeyey ina xarimtaan taas lama laha oo inu taata xalaalnimadeeda u xujaysanayo iyo inuu yahay aayadda aakhirkeeda wuxuu ujeedaa oo walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin uu leeyahay arrintu ruksay ahayd markaa safar la yahay saa xaaladaa uu sheegay dumarna aanay laba socon safarkii ay kuba raagaan xumaan kale ama wax kale ay kaba baqanayaan inay kuba dhacaan marka caynkaasaa la ysu rukseeyo maxalkii ruksada ha dhaafina oo arrinka ruksada waxay tahay dee waa waktigaas xaaladaa daruuro ee taa ha dhaafin oo walaa taxtadu ha xadgudbin oo idinkoo dee inay marna lama soo noqon iyadoo la negi yahay rasuulka ilah o fasaxay safaray ahayde wakti aydaan safar ahayn oo guryihiinii iska joogtaan oo magaalooyinkiinii ha joogtaan ina banaysataan taas taasna waa ixtimaal kale oo bal matalan uu leeyahay waana ta de ibnu cabaas iyo laga soo naqliyo oo uu leeyahay me xaaladu taas bayd calaa kulli xaalin mid kastoo la yidhaahaba waxaan leenahay xataa taasna axaadiisa inoo caddayn waana inoo dambaysa umuuraha waa la nasakhay iyagiina waxaan ku xambaaraynaa un ciddii selafka ama saxaabada kaamilahayda qowlkoodu ka ahaa markii dambe wixii way inqiraadeen oo dee maaha un saxaabadii haddana madrasadii ibnu cabaas reer makaa culimadoodii waa dad baa markaas la iman jiray way soo gaadho xataa taabiciintii malaa ay soo yardhaafto de ibnu jurajkan imaka kitaabka inaguma badan oo kale reer maka isaga iyo istimtaacaamo taas waasa sameeyeen laakiin markii dambe de daa raafidada un mooyaane iyo qolooyinkaa mooyaane dadkii kale ee loo tiirinayo un ahla sunna iyaga qowlkooda ma aha axaadiistuna waa inoo caddahay dadkaa waxaan ku xambaaraynaa waqtiyadaa dambe sameeyeyna naasiku inaanu gaadhin un ama agtoodii aanu kuma sugnaan bal ibn markaa hadalka ibnu mascuudna labada ixtimaalba waa istidlaalka aayadda laakiin bal inuu rasuulka ilaahay u rugseeyey marka hore u rugseeyey xadiidka dee taas axaadiista kaleba way nooguba iman doontaa وxadثna cثman بn abi shaybata qal xadaثna jariir an ismaaعiil bn abi khaalidin markii hore an ismaaعiil bn yidhi waa kan magacii noo yar dhameeyey bhada اisnaadi waa isnaadku de waa can qaysin can ibni mascuud milo waqaala waxaanu yihi uma qara'a calayna hadi aayata aayadan buu nagu dul aqriyey walam yaqul qara'a cabdالlahi halkaa u ahaa uma qara'a cabdالlahi uxun ba isaga uma qara'a calayna hadi aaya waana isla midun waa cabdالlahi bn mascuudin وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna وakicna عan ismاعيiل بhada الاسناadi qاala kunaa waxaanu ahayn wanaحnu shabaab anagoo dhalinyaro ah ee safarana kuba maqan faqulnaa waxaanu yihi ya rasuul الlah alaa nastaksi walam yaqul muu odhan naqzu muu odhan ee waa riwaayaadkuna sidee tii ugu taamsaday waa iyagoo duulimaad ku maqan safar ah dumar aanay laba socon arrintana dhalinyaro ay yihiin ay isaga baqdeenna wax kale inay kuba dhacaan ayay deeta rasuulka ilaahay taas yidhaaheen dee waana u ruqseeyey waana markii hore laakiin waqtiyadii la xarimay taxriimku yimi waa waxay noo dambeeyeen bal weli axaadiisaan sii yar wadaya si aan hadhow waxyaalo ugu soo yarlaabmo وxadثna محamed بن بشhاar qال xadثna محamed بن jaعفar qal xadثna شhuعbaة عan cمr بn dinar qal anhu qaal سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال نا cمر بن ديناr ba wuxuu leeyahay waxaan مقلay حسن بن محمد waana حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ama abihii waa ninkii loo yaqaanay محamed ibn الxanafiya de waana محamed ibn cali bn abi alib alxanafiya hooyadii weeye bal ninkaas weeye waana nin taabiciya weeye abihii naftiisu dee waa taabici oo rasuulka ilaahay cali bn abi alib haba dhale waa taabici uno bal de waxaabayn waa hooyadii sabigii reer bani xanifayd markii muslimunkadabiya la dagaalamay can jaabir bni cabdillaahi wasalamata haddaba markaa maxamed xasan ibn maxamed baa jaabir bni cabdillaahi salamata bn akwac buu ka wariyey qaala inay yidhaaheen waa labadaa saxaabi kharaja calaynaa waxaa nagu soo baxay kollay safarna waa la ahaa munaadi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay munaadigiisa adugu axad saxaabadii kamida rasuulkii ilaahay arrintan fariintan usoo dhiibay oo dhawaaqayaa nagu soo baxo suurtagal bilaal inuu ahaa in axad kale ahna waa suurtagal waayo tasmiyadiisa axaadiisa kuma hayno faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qad adina lakum wuxuu idiin fasaxay an tastamticuu ina mutca la timaadaan iska mutcaysataan safarna waa la yahay yani mutcat الnisa ayuu ujeedaa weli axaadiiu way socotaa وxadثnي أمyة بن بstam العyشhiي qال xadثna يزيd yعnي بن زuريع qال xadثna روح yعnي بن الqاsم عن cمر بن ديناr عن الxسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبداللhi أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أtاna bal xagga snadku koley waa dee dad aynu inagu soo noqnoqdeen lakiin arrin uu halkan imaam nawوي رaحimه الlahu taعalى شharxa kuba sheegayo horena uu soo sheegay waa ninkan umayat bnu bistam la yidhaah ayuua wuxuu leeyahay horta ba'da in la kasriyo oo bistam la yidhaaho iyo in la fadxiyo bastam la yidhaah labadaba magaca lasoo naqli waa mid arrin kalena way jirtaa oo xagga marka la eega icraab ahaan ismigan dee in laga dhigo mid aan sarfoomin oo bistaamo la yidhaho sida ii taalla iyo in la sarfiyo oo aan idhaahno umayat bnu bistamin alcayshiyu labaduna luqa ahaanta ama dee way soo naqliyeen oo labaduba way banaan tahay taasi waa mid halkan yani yani laba goor bay soo noqotay horeynu usoo ogaanay oo muslim markii uu sheekhiisan umayat bnu bistam xadiidka ka maqlay wuxuu ku gaabsaday sheekhiisu xadathana yaziid mu odhan ibnu zureyc wuxuu doonayna inuu sii cadeeyuu bayaamiyo ama dee saa iyo roox oo kale hadduu markaa iska yidhaaho xadaثna yaزيid ibnu zureyc sheekiisi waxaanu odhan buu ka sheegaya ine wuxuu leeyahay wuxuu yihi uu ii waramo sidaasuu yihi de wixiina muu odhan markaa si dee ay u cad dhacdo inuu magacii bayaamiyo ciddii uu ahaa bal dee si muhmel aanu u noqon ismigii dad kalena aanu ugu darsamin oo looga garan waayin aanu sheekhiisiina dee waxaanu odhan uga yeedhsiin buu yacnidan ay laba yimaadaan oo waana wax kitaabka ku badan labadooduba haddaba waxay yidhahan labada صaxaabi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam atana rasuulka ilaahay baa noo yimi lafdigii hore waxaynu kusoo aragnay kharaja calayna munaadi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa xadiidkii hore un halkana wuu noo yimi waxaa muxtamila si aan naguba fasirno atana dee imaatinkani inuu yahay biwasiyati munaadihi oo dee iska macno majaazi un yahay amase iyadoo munaadigaasna uu jiro fariinta soo gaadhsiiyey iyagii uu soo maru uba yimi oo faadina lana fi lmutcati waana xadiidkii hore un macnihii aan kuba soo maray وxadثna الxasن الxulwaniy qala xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana بن jurayji qaala ibn jurayj cabdilmلك بn cabdالcaزيز ibn jurayj ba wuxuu yihi qaala caضاء cضا بن أbي رباح weeye cضا بن أbي رباح baa yihi qadima jaaبir بن cabdاللahi mctamira waxa yimi jaaبir iبن cabdاللahi mctamiran xaaliya isagoo cumraysanayo macnaa caضا iyo iبن jurayج iyo waa reer maka jaabirna muddaha joogo kol buu malaa jiwaar ama mujaawaro u joogu muddo joogay reer makana wax badan ay kaba wariyeen oo waxa weeyaan dee asalkiisu waa reer madiina haddaba makuu yimi isagoo u socda inuu cumraysto faji'naahu fii manzili say cilmigii ugaba qaataan waa saxaabigaas asxaabta raggoodii ugu axaadiisa badnaa kaba mida ama toddobada hore kuba jira ee caalimkaba ahaa markaasay soo siyaarteen say cilmina ugaba qaateen una soo siyaarteen oo halkii uu degay maka uu ka degay baanu ugu nimi fasa'alahu lqowmu dadkii badnaayey ama dadkii u yimi ee soo siyaartay baa waxay weydiiyeen can ashyaa waxyaalo ee cilmiya masaa'il cilmiyay weydiiyeen uma dakaru mutcata adigu dee masaa-ilshii ay soo qaadeen waxaa kaba mid ahayd mutcadan aan hayno faqaala wuxuu nacam haa oo arrinkaasi waa jiraayo istamtacnaa calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam mutcada waanu la nimi waanu mutcaysanay waqtigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo waa abi bakrin wa cumara waqtigii abi bakar iyo cumar kollay waqtigii abi bakar iyo cumar sida axaadiisa inoo dambaysa rasuulkii ilaahay fii xayaati ayuu xarimay taxriim mu-abada ayuu xarimaye dadkii aan nafsigaasi soo gaadhin arrintaasi ay kaba qarsoonayd weeye wax maaha inay caam ahaan u samaynayeenoo saxaabadoo dhami ay samaynaysay ma aha iyo dadka waqtigaasi waa ciddii aan arrinkaa ka warhelin iyo naskiga xadaثnي mحamed بن rاafiع qal xadaثna cabdالرaزاq qaal aخbarana بن jurayji qaal aخbaranii abuلزubayri imika halkan ikhbaar baa jiray qaala samictu jaabira bna cabdالlahi kii hore inu soo maray kani lamid maaha waa kan isagii caddeeyey inuu jaabir kaba maqlay yaqulu kunaa waxaanu ahayn waa waktigaa hore nastamticu kuwa dee ku mutcaysta bilqubdati min atamri waa xantoobo waa in adigu wixii gacanta lagu qabtay ama mar saasun dee ayaa qubdo la yidhaha qaybta oo la damiya ayaa badan in la fadxiyaano way banaan tahay waa maa yuqbad un min atamri de kolley malaa waa ruux aada u baahan miye oo timir ah wa daqiiqi daqiiqa alayaama maalmo oo haweeney baabanu intan waxaa siino intaa siino ayaan maalmo iskaga raaxaysanaynay calى cahdi rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm waa waqtiga aan mutcadu ay banaaneyd dee waana waqtiyo safar iyo in kooban iyo waa abi bakrin abi bakr waqtigiisii isaga waa dadkii aan arrinkan in la naskhay aan ka warhelin xataa nahaa canhu cumaru ilaa uu cumar arrinkaa dadkii ka reebay oo uu shaaciyuu faafiyey fii sha'ni camr bni xuraysin saxaabiga camr bni xurays la odhanayey arrinkiisa iyo sha'nigiisa iyo xaaladii wey bal xadiidka duruqdiisan adigu kolley waayo kan jaabir iyo kan salama waa laba xadiis oo markii hore ama xadiis ay wada warinayeen oo kalkool riwaayaadkiina ay ku kala hadheen uun marka waa duruq keliya oo xadiidkii hore aan leenahay oo raqam kale ma laha waan sii raacinaya markaasaan waxoogaa in yar kuwa joogsanaynaa waxyaala kuba tacalluqsane bal wuxuu leeyahay abibakar waktigiisi waa taa marka hore baan soo sheegnay waa dadkii aan naskiga ogeyn ee maha dadkii oo dhan cumar nahyintiisuna maaha ijtihaad inuu ku nahiyey ee wuxuu ogaa ogaadaynaa naskigii rasuulka ilaahay arrinka nasakhay xarimay taasu deeta dadkii uu kagaba nahiyey maahayn ijtihaad xaggiisa camr bn xuraysna waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mide shanigiisu isaguna dadka aan malaa taa ka warhelin bu hayo isagoo ciraaqiyo kaba yimi oo madiine yimiba uu istimtaac ama mutcadan laba yimi haweeney mawlaada bay ahayd malaa muddona waaba la joogay ur baa kusoo baxay haweeneydii haweeneydii baa la weydiiyo markaasay tidhiba dee istamtaca bi camr bnu xurays markii haweeneydii dee uurkeedii waa waqtigii cumar markaasay tidhiba uurku waxaa xagga camr bnu xurays baa adigoo mutac ahaan iyo istimtaac ahaan iguma tegey cumar baa dee isagoo arrinkan faafinaya dee iyagina ruuxii aan waxaan kaba jaahir ahaa ama aan naskiga ogeyn xad ma mudanayo oo dee imaka tii zina lagama dhigayo kale haddaanu tii ogeyn oo iyagu ibaaxo horay maqleen unbay kuba socdeene adigu dadkiibu deeto si caam ah oo uu faafiyey iyadoona ijtihaadin bay ugaba nahiyay arrinka camr bn xuraysa kaas wey xdثna xamid بن cmr الbakrawiy qal xadaثna cabdالwaxid yعni بn زiyad عan caaصim عan abi nadrةa qal anahu qaal xamid بn cmr الbakrawi kolley horeynu usoo maray waa sheekha mslim bakrawidan loo nisbeeyana waa saxaabigii jaliilka abubakrata ayuu abtirsiinta ku galaa dee abtirsiintu ku gelayaayo taas bay nisbadu tahay caasimna waa caasim بn sulayman اaxwal abu nadrna mndir بn malik بn qdacoyn hore usoo maray wey qaala wuxu uhi abu nadr kuntu cinda jaabir bni cabdillaahi baan ku sugnaa faataahu atin nin baa u yimi ruux yimaadaa u yimi oo faqaala wuxuu yihi ibnu cabaasin ina cabaas iyo wabnu zubayri ina zubayr ikhtalafaa fi lmutcatayni labadii mutca isku khilaafeen oo ibnu cabaas iyo ibnu zubayr waxay isku khilaafeen labadii mutco ayay isku khilaafeen labada mutcana waa maxay waa mutcadii xajkaynu soo maray horeynu khilaafkeeda usoo aragnay iyo mutcadan imika mutcata nisa aan hayno manaa siday isugu khilaafeenna horeynu usoo ogaanay ibnu mazubayr iyo dee saase corwe iyo ama dad lahaa inay dee waana dad kolley si markii dambe cumar iyona waa sii dee inta badan ifraadkay dooranayeenba maaha inay cumrada xarimayeenba laakiin dadka si beydka had iyo goor ziyaaradiisa lasoo siyaaranaya ay u socoto mar keliya un inta xaj iyo cumro la israaciyo aan looga noqon intii kaleo dhan aanu cidlo u noqon ayaa wuxuu dooranayay in markaa xajkii la iyo cumradii la kala saaro cumradiina mar gaara la cumraysto xajkiina mar gaara laba xajo marka qolooyin baa dee nahyiga cumar iyo umuura cuhmaan iyo kaba soo aroraynu hore xaj riwaayaadkooda ugu soo aragnay ayay iyaguna kusii socdeen khaasatan reer bani umay ibnu zubayr iyaguna saasay ahaayeen oo mutcadaasay diidi jireen tamatic inuu ruuxu mutamatic noqdo imikaoo kale dadkeenan xajiga intuu cumraysto dabadeedna uu halkaa reer maka dhexdeed isagoo ama maka dhexdeeda isagoo reer makaoo kale halkaa kaba xajo taasay diidi jireen ibnu markaas zubayr waa diidaya arrinkaa ibnu cabaasna mee waxaabuu lahaa isagu inta arrin ka duwan buu ku tegayo ruuxu kol hadduu ixraam kuma soo galo waktiga ay tahay haddaanu xataa mutabaticayn waa inuu bedelu lahaayo xajkiisii hadduu xajka xataa soo niyooday u fasakho si aan soo ogaanayn taa isku khilaafsanaan badxada labaadna waa tan oo ibnu cabaas arrinkiisu waa banaani bay ahayd inay banaan tahay ama xaalan daruuraha la yidhaha ma si guud buu ufasaxayey ibnu zubayrna isagu ma banaanuu lahaa ibnu zubayr naskigan waa ogaa lakiin ibnu cabaas taasi way kaba qarsoonayd bal matalan oo dee fatwadiisna malaha way faafta xataa shucaradi iyo wixii baaba dee kuba gebiyay oo iyagoo hadaladaas soo qaadaya labadooda isku khilaafeen xadiid ama riwaayo dheerna way noo soo socotaayoo hadal iyaga dhex maray oo arrinkan khaasatan mutxata nisa ku tacalluqsan faqaala jaabir markaa jaabir baa la weydiinaya bal arrinkaa ka waran baa la leeyahy faqaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi facalnahuma maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam labada mutcaba hadday tahay mutcada xajka iyo hadday tahay mutcadan dumarkaba waanu samaynaa anagoo rasuulka ilaahay la soconno maciise ah dee tan kolley samayntiisii loo sameeyeyna waa ti aynu sooba aragnay rasuulka ilahi xagga mutcada xajka tan kalena waa waqtiyadii uu fasaxay sida xadiidka jaabir ee horeba uma nahaana canhumaa cumaru labadaba cumar baa noo diiday falam nacud lahumaa markaa dib ugumaanaa noqon adugu may ahayn inuu cumar ijtihaadkiisa ugu diiday ee adigu tan dambe horta mutcada dumarkee wuxuu ogaa naskiga ama taa hore nooc ijtihaad ba hediye isagoo leh kala fasliyo xataa dee ibnu cab cumar oo arrinkan qabo lagu yihi aabahaba taama qabo deetuu yihi ma aabahay dee haddii adee aad hagaagsan tihiin ma aabahay baa ku xaqlay in la raaca mise rasuulka ilaahi rasuulka ilaahay uu fasaxay marka aabahay hadalkiisu dee ma noqonayo mid dee rasuulka ilaahay hadalkiisii qaabilo oo hadalkiisii falam nacud lahumaa labada dibba ugumaanaan labadoodiiba kumaanaan noqon halkii baan ku daynay xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna yuنس بن محamdi qال xadثna cabdالواxid بن زiyاadi qال xadثna abu cmaysi عan yaas بn سلمةa عan abiهi qال anah qاal bal kollay snadku waa dad hore aynu soo wada aragnay qeybna waa tan imakaba aan arkaynay cabdالواxid oo kale abu cmays waa cutbaة بn cabdالlahi بn cutbaة bn markaa ibn mascuud wey oo abu cmays waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida horeynu usoo maray waana qoyskan reer mascuud oo dee isaga waxaa la yidhaha cutbat bnu cabdillaahi ibni cutbata nin bay jira ay walaalo ahaayeen ibnu mascuud oo cutbat ibnu mascuud la odhanayo atirsiintu kuba galaayo bal waa ninkaas ama iyaas ibnu salama saxaabigan jaliilkaa dhalo horeynu isagana usoo aragnay qaala markaa wuxuu yihi salamat bnu akwac rakhasa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam caama awdaasin ama caama awdaasa labaduba way banaan tahay rasuulka ilaahay uu ruqseeyey sanadii awdaas awdaas waa meel waadi ahaa oo daa'ifii nawaaxideeda ahaa waana dagaalkii xunayn iyo meelihii uu kaba dhacay taas baabay ahayd dee waana fadxu maka uun dabadiibay ahayd haddii aan makaan aan idhaahno ama waadi labadaba laftiba waa muddo kare dee cillo keliya ayuunbaa meeshoo calamiye ah ayuunbaa jiraysa oo waan sarfinaynaayo ama awdaasin baan odhanaynaa haddaan buqco ahaan imika aan u jeednana buqco waa lafdi mu'anasa calamnimana way jirtaa markaa laba ciluu wada yeelanayaayo sarfigaa loo diidaya markaa labada weji ay leeyihin waa la in la sarfiyaana waa banaan in aan la sarfina dee kolley ma'khadkoodu kaasuu yahay oo markaa waxaa la odhan caama awdaasa waa sanadii awdaas ayaa rasuulka ilaahay wuxuu ruqseeyey fi lmutcati halaaan saddexi sha-un muddo kooban bay ahayd mutcadii dadkii saddex ashi u ruqseeyey ama saddexdee iyo saddexi sha-un iyo saddexoodii habeen uma nahaa canhaa markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ka nahiyey taasba wey bal kolley xadiis baan duruqdiisii israaciyey waana de kolley waxoogaa baan wadnay axaadiid kalena way noo dambaysaa hadal dheerna waa tan ama riwaayaad kalena way noo yima inoo soo socdaan oo riwaayaadkii bale horta waxa weeyaan waa wax inoo dambaynayo taasaan kuba arkaynaaye horta axaadiisan tan imika aragno rasuulka ilaahi inuu ruqseeyey wakti iyo iyadoo safar la yahay axaadiisan iyo kuwa dambeba way inoogu sugan tahay inuu markii dambe dadka ka nahiyeyna xadiidkan ba inooguba sugnayday lakiin waxaan haynaa horta waktigii rasuulka ilaahi ruqseeyey ee uu markii dambena muddo yar dabadeedba xarimay inay camu awdaas ahayd waxay noona soo socotay axaadiid kala duwan oo fatxu maka arrintaasi inay ahayd kolley culimmadu halkan laba waqti kama kala dhigaan oo inuu rasuulka ilahi intuu fatxu maka rukseeyey oo uu manciyey haddana dib uu fasaxay oo haddana dib u manciyey kama dhigaane camu awdaas dee rasuulka ilaahi markuu fatxu maka yimi uu maka furtay dabadeedna xunayn buu u baxay markay rabadaan baxdayba dagaalkii xunayn iyo dee barkaas iyo daa'if xisaarkiisi iyo baa raacay marka caama awdaas iyo caamu fatxi maka waa isla mid dhawidan ay isku dhawaayeen unbaaba markaa deeta dee kolba mid loogaba cabiraye arrinku wuxuu noqonayaa sida axaadiis ay inoogu dambeysa sabro saxaabiga la yidhaaho waa fatxu maka ayay ahayd bal taasi waa inoogu sugantay casharkan ka dambeeyana khaybar inuu rasuulka ilaahay nahiyey way inooguba sugan tahay bal markaasaan waxaan eegi doonaa insha allahu taala casharka dambe naskigani ma laba goor buu dhacay iyo ibaaxadu mise waa mar keliya uun taas baan eegi doonaayo caawa qaybtaa waan dibdhigayaaye laakiin tan caawa aan arki doona insha allahu tacaala awdaas iyo fatxu makana mid baan kaba dhigaynaaye waktigan idankan iyo fasaxu dhacay dee ghazw ay ku maqnaayeen weliba oo ghazwo ay kuba raageen oo dee ghazawooyin kalena ay daba socdeen oo waxaa dee xunayn baa dhacday oo bal matalan daa'if baa xisaarkeedii dhacay oo mudday qaatay oo rasuulka ilaahi saa markuu rabadaan soo baxay dulqacdo unbuu laabmay waa laba bilood iyo ziyaado bal waktigaas baa imaka fasaxid iyo mancinba ay jirtaa axaadiis intaa ka badanna way noo dambaysaay bal taasi waa xagga waktiga iyo taxriimka iyo inay wakti ay banaanayd uu rasuulku ruqseeyey daruuro ahaan iyo baahi u ruqseeyey markii dambana uu manciyo ay jirto taas bal umuuro intaa dhaafsan insha allahu tacala riwaayaat kale taa khaybar mid iyo xajat lwadaac iyo de iyo meelo kalena marka dambaan adigu bal kuwa aan eegi doonaa waxaan leenahay horta idan waa jiray banayni way jirtay laakiin mancin baa jirtay mancinta halkani uu nahiyey un baa inoogu sugan maxaa ka dambeeyey ma nahyi muabada mise maaha taa axaadiisa baabka ayaan insha allahu tacaala kuba arki doonaa bal iyado taas iyado waa mid arrinta markaa waxaa jirtana iyadana inooga muuqata ibnu mascuud hadalkiisi iyo hadalkan jaabiro oo kale iyo bal inooga muuqata bacd asaxaaba oo naskigaasi ama nahyigaa rasuulka ilaahay waktigiisii dhacay kaba qarsoonayd oo iyagu ibaaxadeeda ku tegayey ama xaalo daruuro ha noqoto ama guud ahaanba haba noqotee way jirtaa laakiin waxaan leenahay khilaafkaasi markii dambe waa inqiraaday culimaduna bal matalan taas waxay isku waafaqeen de waxa aan dadka shiicadaba ahayn ama khaasatan dee nimanka aysan cashariyada ahayn inaanay dee wax banaan ahayn khilaaf waktigaa hore jirayna waa inqiraaday walow khilaafku saxaabada uu soo dhaafay bal taas waan leenahay arrinta kale jirtaana nikaaxa mutcadu sad marka horeba dee suuraynay waa ruuxii ama iyadoo ay meeshii ku heshiiyaan uun laba dee isdoonaya inay maalmo wada joogayaan muddo ayay qabsanayaan muddadaa dabadeedna khalaas wax ka dhexeeyaa maba jirto taas bay arrintu tahay oo waxay ahayd nikaax muddaysan oo muddo leh wax isdhexal oo dhexdooda dhacayayna may jirin firaaq iyo kala tag dalaaqna uma baahnayne firaaqu wuxuu ku xasilayay un muddadii oo dhammaata bal taas buu ku xasilayey waana tan axaadiisa kaleba daahirkeeda ay nooguba sugan tahay bal marka waxaana adigu kolley imaka ma jirtaan leenahay waxaanay culimadu ijmaac ahaan soo naqliyeen hadday dhacdo maanta dad saasoo kale dee ku kulmay ama doona yidhaah nikaaxaas iyo meher shardi baan ku mehersaday oo kale nikaaxa caynkaasi inaanu waxa weeyaan dee kol haddii uu taxriimkiisa ba dhacay inaanu la xukumayo ama hala kulmo oo hays arkeen oo ha u galmoodo ama yaan u galmoonin budlaankiisa ujeedadu uma baahna faskhin uma baahno dalaaq waa nikaaxaan marka horeba guntamin waa nikaax baatilo kolley taas waa waxay culimmadu isku waafaqsan yihintaa allahuma waxaa jirta haddii bal ay dhacdo taas oo kale oo ruuxu waktigeedna waxaasoo kale uu sameeyo xuduudna la oogayo ruuxa waadiga ah weynay taa uguma tegay zina miyaa loo ictibaarinaya laguma xado laguma xado way jiraan hadalna way noo soo socotaa dee cumarna waaba hadal kaba dhacay ibnu zubairna waa hadal isaguna in kitaabka inooguma sugano inay u arkayeen ruuxu inuu rajmi mudanayo kol haddii loo caddeeyo wixii uu og yahay taa uu kuba galay uu rajmi mudanayo laakiin culimada qaarkood baa shubha jirta daraaddeed ayay yidhaahaan maye wixii budlaanka la xukumaya ersina ma jirayo wixii ay dee uu ku siiyeyna saasay kulankan bay ku yeelanaysaaye laakiin lama xadayo kolley ma ikhtilaafkuna waxa weeyaan san kutubtii usuulka kuba soo maray haddii khilaaf mar jiray markii dambe dabadii dadkaasi markay inqiraadeen dadkii ka dambeeyey ay ijmaacaan o wax kuba ijmaacaan khilaafkii hore miyuu meesha kaba baxaya mise baaqi unbuu noqonaya dee waana masale usuul oy barhkoodi marka ay lahaayeenba me khilaafkii ma kor noqonayo khilaafkii waa jira un marka khilaafkaa hore haddii jaanibkaa la ictibaariyo de waxay noqonaysaa shubhadaasaa jirta oo lama xadayo lakin haddaan idhaahno ijmaac guntamayuu noqday iyada markaa dee waxay noqonaysaa zina cad un oo in la xado ayay bal matalan taas noqonaysaa arrin kaleoo masale kale ay soo qaadaan oo dee kollay mutco aan ahayn hadday dhacdo ruuxu haweeneyda waa guursaday guur mutlaquu guursaday laakiin niyadiisay ku jirtaa eg waa niyadiisa waa shardi ma jiro ina wax lagu shuruutayba ma jirto waa niyadiisay ku jirtaa kollay aada sii daysid marka dambe aada sii daysid ay kuma jirtaa taas oo kale in waxa ay tahay nikaaxaas kollay daahirkiisa way saxiix yeelaan kollayna khilaaf ay geliyaan mama jirto mutcana kama dhigaan mutcada waa wixii lagu shuruutame la yidhaha dee muddadaas ayaamahaasaan isqabaynaa marka dambena aan kala soconayna taasay noqonaysaa laakiin tan ruuxa uba qarsoonaya niyadiisa ay kuma jirto iyada taasi dee mutcadii in imaka halkan aan ku hayno nahyigu ama budla uu kuba yimi taas maaha waxyaalihii intaa dhaafsana insha allahu tacaala khaasatan axaadiida iyo sida la isugu geynayo barhkood iyo waktigee rasuulka ilaahay nahyigani u ahaa ma fatxu makay ahayd ma awdaas bay ahayd ma khaybar bay ahayd umuurahaasi miyay kama dambeysay waa wax insha allahu tacaala marmarkaad axaadiida dambe aan ku arki doona ama cashirkan ka dambeeya ayaan jaanib intaa u dib dhiganayna ee imaka axaadiitaan sii wadanayna وxdثna qتayبة بن سعيid qال xdثna lyث عن الربيع بن صبرة الجuهني عن أbيه صبرة أنه qاaل أdn lna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بالمتعة bal صxaabiga صبرة بن معبد الجuهني waa صحاaبي أxaadiiثiisu kolley sideeday u koobantao aad bay u yar tahay oo waxaa la arkaa kutubta لحdaa inaanay أxaadiiث شhan لح ka ba badan wax ka badan aanu kuba lahayn kitaabkeenana xadiidkan buu leeyahay laakiin waa xadiid inagu soo noqnoqonayo ilaa tobaneeyo goor soo noqonaya inankiisan markaa la yidhaaho rabiic bnu sabrana kaas buu leeyahay isaguna waa xadiidkan un laakiin xadiidkii baa dhow dee tobaneeyo goor inagu soo noqon laba noo kaloo iyagana uu awow u yahay oo axfaadiisina way inoo dambeeyaan iyaguna riwaayadooda xadiidka kitaabka ay ku leeyihiin kan weeye weliba rabiiciya la martaba maaha waa dad marka la eego rijaasha saxiixee sare ee itqaanka badan leh aan ahayn iyaguna waa xadiidkan duruqdiisa badan leh ayuun bay kuba jiraane meel kale ay nooguma dambeeyaan oo kuwaasna waan arki doonaa waa qoyskan baan ujeedaa un imika sabrat ljuhan sabrat bnu macbad aljuhani iyo qoyskiisan xadiidkay ku leeyihiin kitaabka waana xadiid soo noqnoqonaya isaga rabiic iyo sabra way soo noqnoqonayaan qolooyin kale laakiin meelay kaga sugan yihin lakiin axaadiidan soo noqnoqodkan waxaa uga jeedaa xadiidkan oo duruq badan leh haddii bal aan ka wada gaadhsiiyo ama qayb un aan kaba gaadhsiiyo ayay iyagu un ku jiraan oy kusoo noqnoqonayaan maaha kitaabkay meel kale kaga soo noqnoqonayaan anahu qaala wuxuu ihi sabra adina lana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam bilmutcati kolley waa fatxu maka iyo waktigaas bay ahayd rasuulka ilaahay baa mutcadii buu noo fasaxay waa markii xaalad daruuray ahayd baahi baa timi markaasuu mutcadii noo fasaxay faindalaqtu ana wa rajulun aniyo nin baa israacnayoo ilaa imra'atin haweeney baanu u kacnay aanu xaggeeda u kacnay ay lama kulmeen min bani caamirin reer bani caamira kolley axmed iyo waxaa dhacay bani camir ibnu sacsaca waayo camir ibnu lo-ayi oo qurayshina waa jirtaa quraysh jilib ah ayaa jire dee maka haddii la joogo isagaa daahir ahaaye laakiin axmed iyobaa camir ibnu sacsaco waa reer kale dee ah oo matalan aan quraysh ahayn ayay kaba dhigeen haweeneydan inay ahayd bal taas baanu xaggeedii u kacnay kaanaha aada moodo bakratun qaarin caydaau luqun dheer caydaa waa adawiilat lcunuq maca ictidaal bay leey waa luqunta dheere weliba dee toosne iyo ay taasi ay laba socoto bakraduna xalaytaan soo sheegayayo markii aan bikir aan soo haynay ayaan lahaa bikruna dee waxa weeya waa ti aynu soo maray imaka dee shaabka taas bikri waa ruuxii aan guursano rag iyo dumar iyadoona hadda bikratun aan halkaa inaan odhan bikrun iyo bikrun aan odhana rag iyo dumar ba lagu idlaaqa dee ilmaha curadkaana bikri waa la yidhaha xalitaan deeta yihi bakrun haddii la yidhaha badun la fadxiyo qaalinkuu noqonaya imaka bakratunna waa tiya waa qaalinta ee xoogga le taas mala xagga tashbiihuna waa quwada ay lahayd iyo iyada malaa xoogga ay lahayd iyo jaanibkaas buu kagaba shabahaya iyo dee markaa kolley shaabana ahayd ba ama deetan facarabna calayha anfusana waxaan u bandhignay nafahayagii iyagaa isu bandhigay dee mutcana waa loo fasaxay faqaalat waxay tihi ma tucdi maa mid kastaba gaar maxaad bixinaysaa faqultu waxaan ihi ridaai go-aygan wax kalaba ma wato kanaan bixinaya wa qaala saaxiibi saaxiibkeyna wuxuu yihi ridaai waa burdadayna ama ridahaygan ayaa anugu aan haystaa aan bixinaya wuxuu yihi markaa sabra wa kana ridaau saaxibi ninkan kale ila socda ee saaxibkaygaa go-iisu ama waxaan uu huwayiyo maradan uu watay ajwada min ridaai mid cusub bay ahayd tiisi waa baali mid ka cusub ka fiican min ridaai go-aygay ahayd wa kunta ashaba mini lakin isagu mizakaruu leeyahayo waa iga odaysanaa buu leeyaho anaa isagii ka xoog markaa dee ka dhalinyaraysnaa anigu xaggaasoo waan ka da'yara bal waanu kana qurux badnaa faidaa nadarat ilaa ridaai saaxibi markay eegto ninkan kale saaxibkayga maradan cusub uu leeyahay acjabaha taas baa cajab gelinaysa oo dee waxa bay dhacaysay inay mala xaggiisa u idhato waidaa nadarat ilaya markay aniga xaggayga soo daydo dee waa kownuhu ajmala minhu wa ashaba acjabaha markaa acjabtuha anaa cajab gelinayay shaksi ahaan isaguna mara ahaan buu ku cajab gelinayay uma qaalat waxay tidhi anta waridauka yakfina adiya go-aaga ayaa igu filan waa isagii bay dooratay shababnimadii adigu dee jaanibkan kale kaba dooratay famakatu macaha halaaan saddex ayaan meel la joogay uma ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man ruuxii kaana waadi cinda waqtiisa shay-un shay min hadihi nisaa-i dumarkan kaba mida alatii yatamatacu kollay nisooyinkii muslim ama usushiisan baa wada dhacday ee waxaa xadafun baa meeshii jiro alatii yatamatacu biha uu ku tamatucayo weeye oo dee tan istimtaacan iyo dee la kulankan falyukalli sabiilaha faraha ka qaado sii daaya ujeedadu ilaahay baa xarimay ma banaana ee faraha ka qaado dariiqeeda ha baneeyo xadaثna abu kamil fudayl بn xusein اjaxdariy qaala xadaثna bشhr yaعni بn mfadl qaala xadaثna cmaraة bn غaziyata can الrabic bn sabrata ana abaahu aabihiba غazaa duulay maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم fatxa makata waa markii rasuulki ilaahay uu baxay fatxu maka ayuu raacay qaala wuxuu uhi faaqamna waxaanu ku nagayn biha maka خamسa caشhرaةa شhan iyo toban habeen ثaلaaثiina soddon bayna laylati wa yowmin habeen iyo maalin dee udhaxaysa ujeedadu soddon caana maal se cibaaradeeni baan idhaahne soddon caana maal baan joognay ama dee waa shan iyo toban habeen oo dee iyo shan iyo tobankoodii maalmood weeyeen faadina lanaa rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa noo fasaxay waayo way raageen kollay xunaynna waa loo baxayaa dad dhalinyaro ana way ahay bal markaas adigu rasuulka ilahi wuxuu noo fasaxay fi mutcati nisaa fakharajtu ana warajulu min qowmihi aniga nin tolkay kaba midaa israacnay wali calayhi waxaa aniga ii sugnaaday korkiisa iigu sugnaaday fadlu ziyaada fi ljamaal xagga quruxda waan ka yar qurux badnaa wa huwa qariibun min adamaamati isagu wuxuu u dhawaa yar foolxumo waa iga foolxuma un maca kulli waaxidin mina mid kastoo anaga naga midana burdun waa halkii u ridaaga ka cabiray un maro ayo dee bal marka waayo burdiga waana la guntan jiray waana la huwan jiray un faburdii khalaqun aniga maradaydu ama ridahaygu mid baaliyu ahaa khalaqun khalqa thawbu facuulo baabkeed yakhluqu dee khalaqan adigu bal matalan taasoo thawb lkhalaq laabtu way fadxisantah waa maradaa baaliga ah wa amaa burdu ibnu cami ninkan dee ibnu adeerkay ah maradiisu faburdun jadiidun gadun waa isla midune maro cusub bay ahayd oo ama maro cusub bay ahayd xataa idaa kunaa biasfali makata markaan maka xaggeedii hoose kuma sugnayn aw biaclaaha ama xaggeedii sare waa shaki min araawi un asfalu aclaa makana waa dhinaceeda bariya inay badu xaggan galbeed bay kaga xigtaa biyaheedu xaggan ay u shubmaane waa dhinaca bari xaggan kalena waa dhinaceeda galbeed un markaa asfalkeedu ayaa fatalaqatnaa waxaana la kulantay fataatun gabadh ama inan mithlu bakrati alcanadnadati waa alcaydaa un bay laba mid tahay oo waa dawlulcunuqun oo la mid ah qaarin luqun dheer oo kale waa xagga malaa quwaday lahayd iyo taasuu imika kaga shabahaya faqulnaa waxaanu ku nidhi hallaki ma kuu sugnaatay mala dee waa waxaa la yaqaanayna waxaanu caada ay u lahaayeen an yastamtica minki axadunaa inuu kugu raaxaysto oo mid annaga labada yadan mid ahaan qaalat waxay tihi wamaada tabdulaani maxaa bixinaysaa fanashara kulu waaxidin mina burda oo mid kastoo annaga naga midi maradiisiibuu kala fir dee markii hore way u laabnayd oo tay xidhan yihin may ahayne tii buu kala bixiyey fajacalat tanduru ila rajulayn markaasaa waxay gudagashay inay eegeysa labadii nin ayay eegeysay dee maradna waa eegeysay wayaraha saaxibi wuxuu arkaya ninkii aniga saaxibkay ahaa tanduru iyadoo eegeysaa maxaalay eegeysa ilaa cidfiga dhinaceeda oo adigu dee malaa ama ay dee kolkol inta ishaya ay kaba laabto iyadoo dhinaceeda ay saa u eegeyso ayuu arkayay fa qaala wuxuu yihi malaa si uu isaga xaggiisa uu doono inay xaggiisa usoo iilato ina burda hada khalaqun ninkan baaradiisu ama go-iisu waa baarid waburdii jadiidu gadun laakiin kaygu waa cusub yahay fataqulu markaasaa waxay odhanaysay iyadu ina xaggan kale ninkan kale sida kale u cajab geliyo arrintaa kale uu isagu dee kaga duwan yahay burdu hada laa ba'sa bih kan maradiisna dhibi kuma sugna waa iska roo yahay halaaa mara miraarin aw marateyn saddex goor bay saa odhanaysay ama ay tidhi ama laba goor adigu isagii bay dooratay uma istamtactu minha iyadii baan ku istimtaacay falam akruj maan bixin oo ujeeddadu maka kamaanaan bixin xataa xaramahaa rasuulu llahi sala allahu alayه wasalam ilaa uu mutcadii xarimay waxaddaanii xadiidka duruqdiisii wey waa taan lahaa ilaa toban dariiq buu yeelanaya kollay intan bal ka ergaadhsin karaan carabka marin waxaddaanii axmed ibn saciid ibn skrin idarimiyu qaala xadaana abu nucmaan waa maxamed ibn lfadl sudusi carib xadaana whayb ina khaalidan xadaثna cmaaraة بن غaزiyةa qala xadaثani رabيع بن صبرة الجuhaniي عan abihi qal anahu qaal kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم caama الfaتxi ilىa makata fadakara bimثli xadiiثi bshrin bshr بn mfadl xadiidkiisi aan kaba soo baxnay mid lamiduu sheegay wazaada wuxuu ziyaadiyey qaalat waxay tihi wahal yصbixu dalika arrinkaasi hagaagsan oo toosan miya miyuu soobanaya wa fiihi waxaana kuma sugnaa qaala wuxu uhi ninkii kale ina burda haadaa ninkan maradiisu ama go-iisani khalaqun mid baariye weeyo maxun waa isla macnoon baariye weeye ee maradaydu waa taa cusub tanaa ku fiicana tan qaado dee aniga yeel xadaanii xadaثana moxamed ibn cabd لlahi bn numayri qaala xadaثana abi qaala xadaثana cabdاlcaزiiz ibn cumar wa cabdاlcaزiiz ibn cumar ibn cabdاlcaزiiz ibn cumar markaa taas wey oo waxa weye waa cabdاlcaزiiz ibn cumar ibn cabdاlcaزiiz baa la yidhaha waa nin kitaabkeena halkan un kagaba sugan atbaacu taabiciintiina kaba mid ah kollayna dadkii itqaanka badnaa ma ahay duruqdan aan ahayna waa duruq mutaabaca weeye xadiidkan un baanu kitaabka ku leeyahay oo waxa weeyaan de waa cumar ibn cabdاlcaزiiz de ayaaba dhalay khaliifadii xadaثani رabيع بn صبرة الجuhaniي ana abaahu xadaثahu anahu kana maعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم faqaala ya ayuha الnaasu inii anugu qad kuntu waxaan aadintu lakum mid idin fasaxay fi الاstimtaaci min النisaء dumarka inaad dee meher shardi kuba dee ugu tagtaan oo ku guursataanba taas ama xaggaa mutacaysataan wain allaha qad xarama dalika ilaahayna arrinkaa uu xarimay ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha waa xarimo ujeedadu waa taxriim muabada waana fadxu maka ibaxa dambe ma jirto faman kaana cindahu ninkii uu agtiisa kuba sugnaaday minhuna xaalu kaba midiya shayun ama shay-un minhuna wax iyaga kaba mida dumarkaa haysta ee weli arrinkaas isagu ku dhex jira haysta falyukhali sabiilahu wixii uu faraha kuba haye dumarkaas ay faraha ka qaado dariiqa ha u baneeyo kolley sabiilahuna ee ciddan lasii daynaya waaba dumar falyukhali sabiilahaana lafti baynu kuba soo maray imikun baaba soo haynay xadiidkii man kaana cindahu shayun min hadihi الnisa alatii yatamatac falyukhali sabiilaha laakiin marka lafdigan shay ee ka horeeya ayaa damirkii tadkiirhaantan loogu celiyay walaa taakuduu ha qaadanin oo mima ataytumuhuna shayan wixii asiseen khalaas dee istimtaacan bay ku milkiday kulankan aad la kulmaysaan bay ku yeelataye wax aad ka qaataan yaanay jirin وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdة بn سlayman عan cabdالcaزiiز بn cmr bhada الإsnaadi qaala raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم baan arkay qayman xariyo isagoo taagan bayna rukni walbaab waa ruknigan xajarulaswadku kuba sugan yahay iyo kadinka kacbada halkaasuu taagnaa wahuwa yaqulu isagoo leh bimili xadiid ibn numayr waa xadiidkan imakaan soo hayno xadiidkana waxaa inooguba suganba oo dee mansuukh iyo naasikiiba sida dee axaadiid aynu soo marayna taa waynu kuba soo aragnay kuwana waynoo dambeeyaan sida kuwii intibaadka oo kale ama waabaynu soo maray iyaga naftoodabe waxaa ku sugan naasikh iyo mansuukhi oo xadiid keliya oo rasuulka ilaahay kalaamkiisia ku wada sugano lagu wada caddeeyo waa kan rasuulka ilaahay sheegay inuu markii hore ufasaxay imika waa taasi waa xukunkii mansuukha ah imikana inuu nasikhay taasoo ilaahay xarimay waa naasikhi sida dee xadiidkii xaggii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuraha oo kale xadثna isxaaq بن ibrahima qaal akhbarana yaxya بn adama qala xadaثna ibrahim بn sacdi can cabdilmalik bn rabic bn sabrat الjuhaniy waana ninkii aan sheegaya lahaa waa qoyskan reer rabiic ama waxa weeya sabrat bn اljuhani de axfaadiisii cabdilmalik baan haynaa nin kalena waa dambeeya labadoodna halkan ubay kuba sugayin sabra isagu inta dariiqba uu ku wada sugan yahay iyo dee maxaweyn marka la eego rabiican inankiisii laakiin qolooyinkan kale dee duruqda qaar unbay kuba sugayihin ese waa xadiidkan unba iyaguna ay kuba sugan yihiinun cabdilmalik bn rabiic bn sabrat aljuhaniya can abihi can jaddi qaala amarana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuuna amray بالمتcة معنaa uu noo fasaxay weeye caam الفتح حيina دخلna مkta ثuma لم نkرج minha kamaanaan bixin maka kamaanaan bixin حatىa نahana canha ilaa uu noo diido nagaba nahiyey وxadثna yaحyى بن yaحyى qaal aخbarana cabdالعaزيز waa ninkii la kalen sheegaya isna أxفaadi un kaba mid ahaa cabdالعaزيز بن ربيع بن صبرة بن معبd qaala kolley ragguna ma aha raggii itqaanka badnaa labadooduba saan leenahay oo dubaad ama xifdiga iyo itqaanka iyo laguba yaqaanay maaha duruqduna waa duruq mutaabaco saa imakaba aan aragno waayo waa xadiid keliyo ilaa toban dariiq toban goor uu soo celiyey imaka saaka sheekhu qaala samictu abi rabiica bna sabrata yuxadiثu can abihi sabrata bni macbadin ana nabiy اllahi salى اllahu عalيه waslm caama fatxi makata amara asxaabahu bitamatuc min الnisa dee markay tan uga soo cawdeen baahina ay timi ayuu u idmay qaala wuxuu ihi fakharajtu ana wasaaxibu lii min bani srayman aniyo nin kale oo saaxiibkay oo reer bani srayma israacnay isagu reer juhaynuu ahaa reer bani sulaymna waa reer kale waxaa dhici karta dee bal markaa waanakaa in adeerka ilaahay inay mid ahaani xilfi yahay waayo qolooyinkii bal muslim sharxayay waa meer kooban unbaa ii suurto gashay inay ege waxba bal si juhani iyo si adigu may kamay hadlin bal insha allahu tacaala haddaan wax kala arko de waa suurtagal midkoodna inuu reerku ka dhashay haka kalena xilfi laba lahaayo labadaba saaste de labada nisbaba ay iska saxiix tahay waa suurtagal bal laakiin waxa weeye intaa wixii sa dhaafsan insha allahu tacaala habeenka kale ayaan eegi doonaa fakharajtu ana wasaaxibu lii min bani sulayman xata wajadna jaariyata min bani caamirin kaanaha bakratun cayda fakhadabnaha ilaa nafsiha وcaradna عalayha burdayna labadii maray u bandhigeen ama labadoodii goo fajacala tnduru fataraani waxay arkaysay ajmala min saaxibi ninkan qurux badan saaxibkayna nahay wataraa burda saaxibi waxaa kale arkaysay ninkan kale saaxibkaya maradiisu axsana min burdi maradayda inay ka fiican tahay faamarad nafsaha nafteedii bay la tashatay wey waa nafteedi way fikertay weeyaan oo manaa shaawarad nafsaha wafakarad saacatan mudda ayay aamusnayd oy dee arrinkii rugrogaysay uma اhtaaratnii calىa صaaxibi anigay dooratay oo ninkii kale igaba dooratay fakuna macana dumarkii caynkaas ah waxay maca iyaga ahaayeen oonu ku istimtaacinay alaaan saddex uma amarana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm bifaraaqina waa la xarimay waa la nahiyey waana nahyi markaa taxriim muabada inaan faraa ka qaadno rasuulka ilahi na amray xadaثna cmr bn aqid wbnu nmayri qala xadaثna sufyaan bn cuyaynata can الzuhriy can rabic bni sabrata can abih ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam nahaa uu nahiyey can nikaax mutcati mutcada nikaaxeeda rasuulka ilahi dadka u diiday waana nahyi taxriim وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna بن culayaة عan mcmr عan الزhriي عan رabيع بn صبرةa عan abيه أna rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulkii ilaahay nahaa yوم الفتح can mتcaة النisاء maalintii فتxu maka mutcadii dumarka waa nahiyey maha macnu maalintii uu soo galayba ee uu khudbeynayey taas maaha ee waa intii la joogay فتxu maka waayo waqtigaasi u fasaxay saddexishana way qaadatay markaa dabadeed buu xarimay وxadثnي xسن الxulwaniي وcبد بن حmayd عن yعqوب بن إبراhيم بن سعد qال xadثnي أbي إبراhيم بن سعد بن إبراhيم عن صالح qال أخبرna بن شهاaب عن الربيع بن صبرة الجuهني عن أbيه أنه أخبره أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay نahىa عن المتcة متcadii buu nahiyey زمان الفتح وqtigii فتح مkة متcة النساء متcadani mha متcadii xajka waa متcadii dumarka وأن abaahu aabihiina waa صbra kaana wuxuu ahaa de intaan la nahyin tamataca mid tamatucay oo haweeney de waxa weeyaan dee iskaga raaxaysanayey nikaaxan mutca biburdayni axmarayni laba maroo cascas bal kolley halkan maa casharka ku daynaya sababto dhowr dariiq way harsanyihiine dariiqada qaarkood baa u yar kujoogsi meela qaarkood u yar baahan oo matalan marka la eega hadallo casharka waqti dheerna waan fadhinay waxaa halkan inooguba sugan xadiidku inoo socon doonaaye inuu sheegayo sabr rabiic bnu sabra fatxu maki haddii waa tamatucay waa intaan soo marro haweeney reer bani caamira oo waa kaas dee hadalkeedi waa inoo dhan yahayba laakiin halkan maxaa kuba sugan marka xan uu siiyey ee iyada meher ahaan uu siiyey de waa meher bay ahayd waxa loo siinayey meher ahaan u siiyey laba maroo cascas inay ahaayeen xadiidii horena waxay noogu sugnayd ee isaguna inuu go baaliya watay ninka kalena go ka jadiidsanba uu watay ama laba burdood saasa oo dee tay ay ku kaaftoontay iyadoo eegeysa xagga dhalinyaronimadiisa iyo quruxdiisa eegeysa halkana laba maro marka waxa dee adigu suurtagalowna idi kii marka hore heshiisku dhacay buu ahaa ee uu siiyey dee uu markaa meher ahaan uba siiyey markaa ay isaga dooratay mid kalena inuu ugu daray waa sa dee si aan riwaayada utawjiihino waliba lafti kalena waa inoo dambeeyahay bal si aan utawjiihino maradan kale tii markii hore heshiiskooda uu markaas ku dhacay may ahayna waa wuxuu ugu daray uun waayo qisadu waa mid keliya waqtigu waa mid keliya ninkuna de waa saxaabigii hore uun ana ana abahu kana tamataca burdayn axmarayn axaadiisna way noo soo socon doontaa allah subxana wa tacala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت